xilli magaalada laascaanood oo ka socdo qabanqaabada dhismaha ah oo maamul ay yeelashaan gobolada sool iyo sanaag dowladda federaalk ee soomaaliya inay garwadeen ka tahay ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk kadib heshiisiinta dowladda federaalk ee soomaaliya cali xoosh waxa uu ka hadlay qorshaha dhismaha maamulkaas isagoo sheegay in bulshada deegaanadan ay iyagu garwadeen iyo saldhig u yihiin habka uu noqonayo maamulkan wasaaradda arrimaha gudahana keliya leedahay korjoogteen idinku muxuunaa dardaarmayaa wixii hadda ka dambeeya waa laga yaabaa maalmaha qaarkood inaan dee imaado aniga iyo rag kaleba dee nimaadno waa suure laakiin shaqada farsamadeeda iyo hawsheeda idinkaa leh shaqadu marna dibadda waa lagaga shaqayn karaa iyadoo kulanka aan la imaan oo waa lagu soo muxuu ahaa lagu soo hilbaqaybsan karaa mararka qaarkoodna halakan baa iskugu imaanaysaan dabcan oo markaas wixii aad gaadheen ku ansixinaysaan laakiin alaaba shaqadu waxay ku soo dhammaataayoo isdhexmarka iyo bannaanka bay ku soo dhammaataa dadku beelo weeye haddii ilaahay idankeeda leeyahay arrintan idinkaa leh cidna idin gacan dhaafi mayso waa idinla toosinaynaa waa idinla wadaynaa hadday idinka qalloocatana waa idinla toosinaynaa
wasiir cali xoosh ayaa dhan kale wasiir cali xoosh ayaa ugu baaqaya bulshada qeybaheeda kala duwan ee goboladan sool iyo sanaaga iyo cayna in ay ka fekeraan habka dhismaha maamulkooda oo mustaqbalkooda ku xihan sidoo hadalku dhigay
insha allah waxaan rajaynaynaa aniga qalbigayga meeshaan oo wakhti dhow aada aragtaan soomaaliya iskugu timid ku xafladaynaysa sharaf nabadeen ku qabanaysa dowladnimo ka muuqato baan rajaynaynaa deegaamada inta kalena ay gaadho abwaan jibriil waa mahadsan yahay si fiican buu u dhigayoo farshaxanimo leh isi kaatumo ayaa lagu wadaa inay qeyb ka noqoto maamulada dowlad goboleedyada dalka ka jira iyadoona haatan dhismaheedu ka socda laascaanooda